Guddiga Nabadda iyo Horumarinta Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ciidanka xasilinta magaalada Gaalkacyo waxa ay ku wareejiyeen agab loogu talagalay ciidanka oo isugu jiray bustayaal, saldhigyo, iyo sidoo kale agab loogu talagalay in lagu dayactiro saldhigga Shabeelle oo fariisin u ah ciidanka xasilinta magaalada Gaalkacyo. Xubno ka socday Guddiga Nabadda iyo Horumarinta Magaalada Gaalkacyo oo hadalka qaatay ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen ujeedooyinka ay ka leeyihiin agabkan ay ku wareejiyeen ciidanka iyo waxyaabaha ay ugu talagaleen.
Taliya iyo dhammaan saraakiisha kale oo halkan ku sugan Saakay waxaan kugu nimid oo ujeedka kulankeenan uu ahaa aan saldhigga Shabeelle u soo booqannay. Marka koowaad inaan shaqada ay booliska isku dhafka gobolka Mudug bulshada gobolka Mudug iyo Gaalkacyo ay u hayaan inaan kaga mahad celinno anagoo matalayna bulshada gobolka Mudug qaybaheeda kala duwan. runtii ciidankani kaalinta ay kaga qaateen nabadgelyada gobolka mudug iyo gaar ahaan gaalkacyo si dhow baana ula soconnaa ciidankan waxaa la asaasay laba kun toban iyo toddobadii annagana ka dhalinyar ahaan waxaan ahayn dhaqdhaqaaq xilligaas asaasmay maadaama magaaladu xaalad adag ay ku jirta
saldhigga ciidamada booliska isku dhafka ah ee puntland iyo galmudug ee ka howlgala magaalada gaalkacyo annagoo isugu jirna bahda nabadda madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka qaybaheeda kala duwana kusoo booqanay ciidanka taliskoodii runtii waxaan ugu nimid marka koowaad inaynu dhiirigelinno ugana mahad celinno shaqada wanaagsan ee nafurnimada ay u hayaan dadkooda iyo deegaankooda marka labaadna wixii baahi ah saldhigga iyo wixii annagoo karaankeenna aan ka qaban karno inaynu inaynu la aragno islamarkaasna aanu ku saacidno wixii aanu qaban karno halkan waxaanu keennay waxoogaa ah oo maaragtay bustayaal ah ciidanka udhexaanta ay ka howadaan iyo bundad xasigiye ah oo ay u isticmaali doonaan ciidanku ay isticmaali doonaan iyo biyihii iyo waxyaalihii kale la isticmaali lahaa qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xasilinta magaalada Gaalkacyo oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka xasilinta ayaa waxa ay ka mahad celiyeen agabkani la soo gaarsiiyey iyaga oo tilmaamay in ay ku dhiirigelinayso hawsha ay hayaan waan kaga mahad celinaynaa booqashadiinna iyo waxa aad noo keenteen oo aad aan ugu baahnayn idinku waxaad sheegteen inay wax yar yihiin laakiin baahida qofka u qaba wax yar lama ah wax weyn bay u tahay aad iyo aad baan inkaga mahad celinaynaa annaguna sida aad u sheegteen diyaar baan u nahay inaan u shaqayno dalkan waana naloo wakiisha nasiib baana u yeelannay annagoo u dhalannay in weliba mas-uuliyadna lakaga saaro layaha u shaqeeya dadkiinni iyo deegaankiinni ilaahay baan uga mahad celinaynaa waa ku guulaysannay intii aan shaqadaa haynay saddex askari baa nooga dhimatay waana ku talagalnay in intayo in ka badanba ku dhimato nabadgelyada maxaa yeelay hal maalin oo dagaal qabiil dhacaa waxaa ku dhimata labaatan ama soddon ama afartan ilaa labada kun iyo toddobiyo tobankii xilligan saddex askariyo ah markii dad maalin kasta taagan meel xabadi ka dhacaysa waxaa moodaa inay aad u yar tahay inta noolna diyaar bay u tahay inay u dhimato nabad waana loo wakiishay shaqadoodaana ah ciidanka xasilinta magaalada gaalkacyo ayaa loogu talagalay in kor loogu qaado xasilinta nabadgelyada magaaladaasi waxaana ay in muddo ah ka shaqaynayeen halkaasi